Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa xarigga ka jaray xarunta cusub ee dowladda hoose degmada Baxdo taasi oo loo dhisay si casri ah oo waafaqsan baahiyaha maamulka degmada iyo adeegyada bulshada. Munaasabadda xariijeka ayaa ahayd mid si heersare loo soo agaasimay waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug, maamulka degmada, saraakiil iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyna guddoomiyaha degmada Baxdo ayaa ka warbixiyay dhismaha xaruntan iyo marxaladihii ay soo martay.
maanta waxaanu halkan u joognaa mudane madaxweyne oona markhaati ka yihiin reer baxdo iyo ummadda kale ee reer galmudug xarig jarkii xaruntii dowladda hoose ee maanta halkan aad noogu xarig jartay oonu ka mahad celinayno kana mida howlihii horutabinta u lahaa ee degmadan laga sameeyey horumarka u lahaa ee halgankii horumarkii dhalay horumarkii u dhalay maanta inaanu taagannahay aad iyo aad waxaanu joognaa xaruntii dowladda hoose ee degmada baxdo Ugu dambeyna madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo daafuray dhismaha ayaa kormeer ku sameeyey qaybaha kala duwan ee xarunta isaga oona indhindheeyey xafiisyada ay ka kooban tahay iyo qalabyada la dhigay isagoona bogaadiyey dhismaha xaruntan sidoo kalena ballan qaaday inuu adeegyada kale ee Galmudug ay wax badan ka qaban doonto oo sharaf ay noo tahay inaan galabta halkan ka xaraj jarnay xarunta xanaanada xoolaha ee degmada Baxdo waxaan ku ammaanayaa dadaalkeeda wasaaradda iyo saaxiibada inaga gacan siiyey aad iyo aad waa mahadsan tihiin sidoo kale waxaan reer baxdo idinku ammaanayaa inaad mashruucii la idiin keeno idiin yimaado baahi loo qabo deegaankiisa iyo soo dhoweyntiisa iyo qaabilaadiisa aad markiiba diyaar idinka tahay dhulkan intaan la eg oo laga dhisay laga hirgeliyey xarunta xanaanada xoolaha in hal idinku deeqay waxay ka mid tahay dowladnimada iyo horumarka sida diyaar loogu yahay reer baxda caddeynta muhiimad gaarahay noo leedahay ama xarumaha la midka ah sida aan la wada soconno dhaqaalaheenna dalka wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha maadaama xoolaha ku tiirsan yahay in la daaweeyo xoolaha oo laga shaqeeyo caafimaadkooda waa waxyaabaha noogu muhiimsan oo bulshadeennu ay dhaqaalaheeda iyo horumarkeedu ku jiro marka waxaan leenahay sida adeegu hadda yahay iyo sida loo hirgeliyay xaruntaanna ha loogu sii dadaalo dhakhaatiirtii waa aragnaa xaruntan dowladda hoose degmada Baxdo ayaa bulshada degmada iyo maamulkaba ay u qabeen baahi weyn taasi oo noqon doonto mid looga adeego bulshada degmada Baxdo